maamulka dugsiga caafimaadka ee al imaan ee magaalada beledweyne ayaa shan iyo labaatan arday u qabtay tababar la xiriira gargaarka degdeg ah tababarkan ayaa waxaa diirada lagu saaraya cashiro la xiriira badbaadinta bukaanka sida dhiigga sida loo joojiyo iyo sida gargaar loogu fidiyo qof aan neefta qaadan karin ka hor intaana la geenin xarumaha caafimaadka doctor abuukar axmed xasan doctor dareemanaaw ayaa raadiyo behrula ugu waramay ujeedka loo qabtay tababarka waxaan maanta aan qabsanaynaa baratikadii markaasi hanaanka ama habka loo cabiro blood pressureka ama cadaadiska dhiiga labadiisa midba asigoo digital ayadoo asigoo manual ah marka alxamdulilah saad wada ogsoon tihiinba anaga hadda waxaan wax u baranayno dadaalkani waqtiga iyo juhdiga waxbarashadaan u bixinayno waxay tahay inaan bulshadeenna inaan cilmigii maanta anaga halka aan ku barno aan bulshada aan gaarsiino anaga hadda halkudhigo iskuulka uu leeyahay waa ka wada dhegantihiin waa kaga baahi beel waxbarashada cilmiga caafimaadka iskuulka al-imaan bulshadan wax ugu qabo sidaa la ajligeeda maanta maadaama anaga aan nahay ardada hadda loo tababaraya hanaanka acceler nersinka ama hadduu ilaahay kuu diidin inay markaasi ay ka shaqeeyaan hosbitaalaad aan qabanaynaan waa baratikadii markaasi b b-ga ama blood pressureka isagoo manual asagoo digital labadaba marka insha allah qofka markuu nasto kadib waxaad bilaabaysaa in gacmihii markaasi gacanta soo qaada agabkii b b-ga blood pressureka asigoo manual ama asigoo markaas digital labadaba kii markaa ku diyaarsan kadibna u isticmaal gacanta bidix gacanta bidix oo keliya bisna markaas maka xiranay sidii midda midigna waa loo isticmaali karaa qaar ka mid a ardayda loo qabtay tababarkan ayaa raadiyo beerula ugu waramay waxyaabahay ka faaideen tababarka bismillaah anigo magaciyaa maryan cali aadan kani mid ah ardayda wax ka baratay macadka al iimaan waxaana halkan inoogu dhacday baraatiko oo ah sidii bukaanka dhiigga looga cabiro waxaana ka fahmay in uu yahay dhiigga koro qoli labaatan dhiigga hoosan sideetan maarsaane lixdan ilaa iyo sideetan bismillaahi raxmaan raxiim anigoo magacayah cabdimaalik raagi cabdi kana mid ah ardayda wax ka barata macadka culuumta caafimaadka al iimaan kana mid ah ardayda loo tababarayo faculty of axeler nelson waxaa maanta gudaha howlka iskuulka alimaan nooga qabsoontay baraatika heerkeeda sare oo ah sida bukaanka lagu cabiro dhiigga sidii la rabay ayano nagu qabsoontay waxaan halkan ugu mahad celinayaa maamulka guud ee macadka culuumta caafimaadka alimaan bismillaah anigoo magaceyga sooda nuur cabdi kana mid ah ardayda wax ka barata macadka tababarka caafimaadka ee al-iimaan waxaan halkan maanta ku qaadanay baraatikada oo sida dhiiga dadka looga cabiro waxaan halkan ugu mahadnaqayaa istad abuukar axmed dareemanaaw tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta xirfadaha la xiriira caafimaadka ardayda wax ka barato dugsiga caafimaadka al-imaan iyo sidii gargaar loogu fidin lahaa bulshada marka ay timaado xaaladaha degdega